kulinti wanaagsan khayrtan dhegaysanaysa idilkiinba meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka raadraac oo aad ka dhagaystaan rediyo wardheer dhegaystayaasha qaayaha lahow muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka jiray dhibaatooyin cudurka shunbiyoodka oo dadka magaalada muqdisho ku dhaqan dhibaato ku hayay cudurkaas oo caruur iyo waayeelba uu soo ridanaya ayaa dadka ugu badan ee cudurkaas uu soo rito waxaa la dhigaya cisbitalka banaadir ee magaalada muqdisho halkaas oo daadu fara badan lagu daweeyo kasokow cudurkaasi shunbiyoodka cisbitalka banaadir waxaa lagu daweeyaa dadweynaha dufuro badan oo kale kuwaas oo iyaguna gudaha dalka soomaaliya wax lagu qaban waayey dadkaas waxaa ka mid ah dad haya cudurka kansarka oo muqdisho wax lagu qaban waayey sida saraakiisha caafimaadka cisbitalkaasi qaarkood ay sheegeen dhegaystayaal haddaba barnaamijka waxaanu ku qaadaa dhigeynaa xaalada caafimaad ee guud ahaanba dadka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa lala daran cudurada kalgedisan ee cisbitalka banaadir ee muqdisho uu martigeliyey maxamed nuur amiin ayaa barnaamijka idiin soo saaray anigoo jamaal axmed maa ayaa idinla soo codsiinayo stuudiyaha redio warbaaer ee magaalada nairobi barnaamijkan idinkaga diyaariyey dhegeystayaasha qaayahla oo sidaad wardhaca barnaamijka ku maqasheen magaalada muqdisho gaar ahaan cisbitalka banaadir waxa uu martigeliyey dadaadu fara badan oo cuduro kala gedisan qaba dadka cudurka qaba waxaa ka mid a dad cudurka kansarka uu soo ritay oo muqdisho wax lagu qaban waayey sida ay sheegtay madaxa qaybta caruurta cisbitalka banaadir doctoraysa luul maxamed axmed oo redio wardheer la hadashay maxamed nuur amiin ayaa waraystay ugu horeyna weydiiyey bal marka hore inay sharaxaad inaga siiso xaalada caafimaad ee cisbitalka guud ahaanba iyo dadka cudurka shunbiyoodka uu soo ritay oo sidoo kale bilahan kuleelaha lagu jira muqdisho si aada dadku ay cudurka shunbiyoodka ugu soo badanayeen waxaana ku jawaabtay doctoraysa luul maxamed axmed oo ah madaxa qaybta caruurta cisbitalka banaadir haddii aan warbixin ka siiyo maxay ahayd raadiga maxa- waxyaabaha oo xaaladda isbitaalka iyo guud ahaan isbitaalkan iyo waxaa isbitaalka banaadir qaybihiisa waxay u qeyb- waxa u qabto waxa ugu muhiimsan qaybta caruurta qaybta haweenka qaybta qalliinka qaybta dadka waaweyn lagu daaweeyo qaybihiisa waaweyn waayo qaybta caruurta waxay kaloo gaar ahaan leedahay qayb lagu daaweeyo shubanka hadday noqon lahayd caruur iyo hadday noqon lahayd dad waaweyn muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray doctor Reso ee inuu magaalada ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka ah tirada rasmiga horta idiin soo gaartay xilligaasi shubanka oo ka dilaacay magaalada iyo haddii ay jiraan caruur gudaha isbitaalka ugu geeriyooto cudurkaasi way jiraan isbitaalka maadaama uu yahay isbitaalka ugu weyn oo lagu daaweeyo shubanka dad badan ayaa lasoo gaarsiiyey bishii maarso oo kale ilaa iyo toddoba boqol iyo labaatan oo gaarayeen kiisas lasoo gaarsiiyey wiigan hadda bisha abril oo bilowda shalay ku ekaay toddobada bisha waxaa lasoo gaarsiiyey ilaa iyo to- boqol iyo toddobaatan iyo afar marka shubanku wiig kasta wuu jiraa maxay ahayd mar kastana waa soo kordhayaa ilaa iyo dadka la keena labaatan ilaa soddon ayay u dhexeeyaan maalintii marka qiyaasta intaas ayay u- inta ugu badan oo naloo keeno dhimashana way jirtaa walow ay aada u yar tahay dhimashada waxyaa hadda wiigi hadda ay boqol todobaatan iyo afarta hal caruur oo shan sano ka yar ayaa ugu geeriyooday bishii horeeta tirada dhimashadana waxay ahayd shan laba oo dad waaweyn iyo saddex caruur
okay doctor Reso banaadir waa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka dadka inta badan ma awoodaan inay iska bixiyaan qarashaadka ama yilaadka ay ugu baahan yihiin isbitaalada kale marka ay gaaraan ma jiraan tira dadka idiin soo gaaraya oo ah inay idinka tiro badatay oo aad eh, awood weysan inaad qaabishaan dad caynkaas ma jiraan hadda isbitaalka isbitaal weyn waaye dadka yimaada aaday u badan yihiin saacad ugu sheegtay waxa noo yimaadaan waa dadka masaakiinta oo aada u tabarta yar sababta keenaysa inay noo imaadaan waxaa maadaama magaalada ay ka furan yihiin baraybadya baraaybadkana uu yahay lacag isbitaalkana uu yahay free marka dadka tirada badan oo noo imaanaya meelahaasay ka imaadaan iyo gobolladoo dhan oo soomaaliya oo aan leen ayada isbitaallo gobollada mid lacag ah mid lacag la-aan xataa ma haystaan marka kulli waxay lasoo wada aadaa isbitaalka la hiigsanayo inta waaye waxaa kaleeto oo isbitaalka imaadaan xataa dadka aad u- cudurkooda oo u daran yahay xataa hadda u lacag haysta magaalada ma jirto meel emergency lagu daaweynayo wixii emergency ah isbitaalka ayaa loo soo diraa marka taasna culeys kale waayo marka culeyska isbitaalka aad uu u badan yahay dhibaatana waa naga haysataa maadaama annaga aan nahay maxay ahayd oo dad shaqaale ah oo isku tegay oo isbitaalka joogaan shaqada aan qabanayna inay tahay shaqo aada u badan oo u baahan in dad badan ay iska kaashadaan shaqo oo annaga keligeen aan ka bixi karna ma aha hadday noqon lahayd dowladda dowladda waxaa looga baahan yahay maadaama inta masaakiinta isbitaalada imaanayaan ay tahay inay ayada ka qaado qaadato doorkeeda oo ah inay timaado inay wax u raadiso inay ayada naftirkeeda qaar inay ka bixiso waxyaabaha la qabanayo taas waa mid midda kalena waxaa waaye dadka soomaalida ayaga naftirkooda maadaama ay caafimaadka marka la bixinayo badanaa waxyaabo la isku daray ayaa dadka dhan caafimaadkooda adduunka ku hormaray oo ah dowladda dee wax ka dhiibto dadweynaha u waxays inay wax ka dhiibaan dadka soomaaliyeed oo aqoonna leh aqoontooda xataa inay keenaan ool waxaas markay isku tagaan waxay noqonaysaa in dadka wax loo qabto
okay doctor reso isbitaalka kolley marxaladooyin kala duwan oo soo maray waxaa jirta hadda dhanka daawooyinka oo kale markaan eegna ma jiraan hay-ada garab idinka siiyo oo idinka caawiyo dhanka daawooyinka hadday noqon lahayd dhanka aqoonta hadday noqon lahayd dhinac waliba
xaalado badan oo isbitaalka soo maraysa sheegaysa waa run isbitaalka labada kun iyo toddobada ani markaan shaqada ka bilaabay qaybta shubankaan ka bilaabnay aada shubanka loo yaqaano tuufaash dadku dhulka ay jiifeen qayb kaleo carruurtaana ma furnayn qayb qayb ayaan u furnay horta kadib markaan qayb qayb u furnayna shaqo fiican ayaa lagu qabtay waana la ogaa labada kun koo iyo tobanka markii dadka abaaraha iyo ahaayeen isbitaalku howlihi oo usoo qabtay dad dalka iyo dadkaba soomaali keliya ma oga dadka dibadda jooga xataa waa ogyihin oan soomaali ahayn isbitaalka wax u qabtay laakiin dad badan oo soomaaliya waxaa jiraan aan weli aaminsaneyn in ay maxay dadku wax qabanayaan marka dad soomaalida hata ayagaa wax isla yaa isla qabtaan dadka ka shaqeeya waa run soomaaliya u badan yihiin laakiin way jiraan hay-adana caawiya hay-adahana caawiya waxaa kamid ah ilaa iyo hadda caawimaadooda socoto hay-adda jarmalka oo kaleeto oo kaleeto caruurta daawo iyo markii horeeto joogi jireen xataa dhakhaatiirtooda neersinkooda traininna u sameeyey shaqaaleheenna waxna baray waxna laga faa'iiday dhismo hadday noqon lahayd iyo hadday noqon lahayd dawo iyo hadday noqon lahayd maxay ahayd inay dadka wax bareen iyo hadday noqon lahayd inay qalab keeneen intaba isbitaalka u sameeyan oo laga dareemi karo waxaa jirta hay-ad kale oo ayadana suudaan oo naga kaalmeyn jirta qaybta shubanka maxaa walow hadda ay ka tagtay ayadana one year iyo ka badan ayay shaq dhakhaatiir oo ka shaqaysa shubanka iyo waxay noonsiinaysay maxay ahayd waxay u baahnaayeen shaqaalaha oo ah mushaaraad hadday ay noqon lahayd dhiirigelin iyo haddii ay noqon lahayd maxay ahayd dawoba walow ayaga hadda ay naga baxeen waktigan hadda bisha hadda ahayd haddana abaal ayaan uga haynaa waxyaabihii ay nala soo mareen waxaa jirta hay-ad kaloo sacuudiyaan oo ayadana qaybtaas kale qaybaha kale oo isbitaalka ayada wax badan u qabatay qalab badanna isbitaalka keentay intaba waa ku mahadsan yihiin waxaa jirta hay-ad hadda weli joogta oo ayadana ah bilowda fiscal repairing wax la dhaho oo waaha la dhaho qaybta haweenka ayadana caawimaad iyo hadda dhakhaatiirtooda ay joogaan xataa ay waxbaraan dhakhaatiirta soomaaliyeed oo da-da yar oo hadda soo baxeen marka hay-ado badan oo na kaalmeeyey way jiraan waxyaabo badan oo la qabtay way jiraan walow isbitaalku waa isbitaal weyn welina u baahan waxqabad iyo iskaashi hadda xaaladda lagu jiro maxaa hadda xaaladda emergency-gana waa dhammaatay tii horumarkana weli lama gaarin marka taas waxay soo saartay in ay jirto caqabad isbitaalka uusan hawshii wadi karin sababtoo ah gargaarka tirada badnaayna waa istaagay dadkina weli wixii waa u baahan yihiin oo hadda haddaan dhahno emergency weli waa jirya because waxaana loo keena boqol kiiba siddeetan waa dad tacbaana ama qof kooma ku jiro ama qof dhimanayo ama qof dhiigbaxayo ama qof shubmay marka weli emergency waa jirya hay-adaha iyo dowladdaba waxaan dhihi lahay emergency weli waa jirya in wax laga qabteen u baahan yahay
doctor rice adigoo aada u mahadsan marka aan kasoo tagno shubanka iyo cudurka bahalkii hay-adahaas waxaa jira isbitaalka inuu qaybo badan qaabilo sida haweenka dhalayo caruur aada u dhibaataysan uu dab waxle waxyeeleeyey kuwo nafaqo darra la jooga isbitaalka gudihiisa ma jiraan dad isbitaalka xaaladooda caafimaad waxba aan looga qaban karin oo u baahan dhakhaatiir dibadda ah way jiraan mar kastoo ayna soo maraan maadaama isbitaalka uu weyn yahay horta cudurada aa sheegto oo dabka dhalidda kuwaas wax badanaa soomaalida wax waa ka qaban karnaa anaga waddanka gudihiisa wax waa looga qaban karaa waxyaabaha aan waddanka waxba looga qaban karin oo aada caqabado ah waxaa ka mid ah waxa lagu dhasho oo la dhaho maxay ahayd malformationada inuu maxay caloosha xiran tahay mid dabada xiran tahay something like that qaarkood qalliina loo sameeya qaarkood maxay u baahnaanayaan qalliin labaad iyo waxa waxaa jira cudurka kansarka oo asna aada u badan oo dad badan isbitaalada la jiifaan waxaa jirta cudurada oo keliyaha inay shaqey waayaan oo kaleeto waxay u baahnaanaa diyaalis wadankaan ma lahan qofka waxa hortaadoo ku dhimanaa waana qof wax loo qabo karo haddii adduunka la geey lahay ama wadankaba la keeno qalabkaas oo looga shaqey dadna loo tababaro marka waxyaaba badan ayaa jiraan oo wadanka waxba looga qaban karin mar kastana waa soo noqnoqdaan waxyaabaha aan wadanka wax looga qaban waxaa laga yaabaa markaad ku cunug daaweysa inay shan lix wax u qaban karin inay soo baxdo waxaa kamid a cudurada wadnaha ilmaha ku dhasho oo kaleeto wadnaha qaliina u baahan yahay haddii aan qaliinka loo samayn cunuga markaa wax kasta u qabatid marka ugu dambeyso isagoo tacbaana ay wuxuu kuugu dhimanayaa i c u-da marka taas ayadana waa arrin kale oo u baahan wax qabasho
okay ugu dambeyntii doctores adigoo aad iyo aad u mahadsan isbitaalka sida aan arkayna waxaa hadda soo guurto ku dhex taalo jaamacaddii eh, magaca isbitaalka ku shaqaynaysay kal hore mar aan two thousand seventeen maan halkan eh, jaamacadda sidan uma aysan buurneen kuma aysan oolin gudaha isbitaalka maxaa idin suurogeli bay kula tahay
inta jaam isbitaalkan maadaama uu yahay isbitaalka ugu weyn soomaaliya weligiisna qof kasta oo dhaktara oo soomaali ah oo jaa- soomaaliya wax ku bartay isbitaalka oo wax ku bartay waay qof kasta soomaaliya maalinta jaamacaddeeda la furay iyo banaadir isku maraal ah, waxaan u malaynaya eh, ardayda u baahan waktigeeda ay joogeen waa ardayda waa lagu bilaabay weligiisna marka teaching hospital wax la dhaho ahay oo ah isbitaal wax lagu barto neersan hadduu yahay iyo hadduu yahay maxay dhakhtarba soomaaliya caruurta iyo haweenkaba wuxuu ku bartay banaadir waa taas kulli waa waxa wad ogyihiin qof kastoo soomaaliya oo dhakhtar noqday dibadda ha jooga ama dalka ha jooge oo soomaaliya wax ku bartay wuxuu ogyahay qaybaha inuu soo maray oo banaadir marka banaadir iyo digfer waxaa waa labadii isbitaaloo waaweyneed oo wax lagu bartay hadda maadaama jaamacaddii ay ballaaratay ardayda badatay ma- jaamacaddii ay wax ku dhigtaan waxay wax ku dhigtaan isbitaalka dhexdiisa waxayna eh, practicalka ama qaybta oo wax ku sameeyaan isbitaalka dhexdiisa maadaama macalimiinta jaamacadda banaadir wax ka dhigtay iyo kuwa isbitaalka jooga isku mid yihiin adeed baa inwaadsan tahay madaxa qaybta caruurta isbedelka banaadir doctoresa luul maxamed axmed oo radio wardheer la hadlaysay maxamed nuur amiin iyo radio wardheer ee magaalada muqdisho ayaana wareysanayay barnaamijka isaga idiin soo saaray dhegeystayaal ee raadraaca intaas aynu kusoo gabagabaynayna barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed tani kulan dambe nabadgeliyo